haddii soo dhaafo nimankii nabadiidkahay aa ku weeraray rug oo ay deganaayeen nimankii jabhadaahay ummadda dhiiggooda banaysanaysay aa weeraray shalay kowgii tobankii saacoo galabnimo unug ciidan aa ku weeraray afarna waa ka dilna qora aa keenada ka qaadanay xeradeedu iyo meeshooduna waa ku raacdaynay guushaasaa gaarnay allah maxaa tale howlgalkaasi xagguu ka dhacay howlgalkaas waxaa ku dhacay tuulo la yidhaha xagirey oo degmada cadal hoos tagta oo u jirta afartan kilomitr afartan shan kilomitr u jirta cadale meeshaasaa hawsha ka fulinay xala kow iyo tobanka saac jabhadda degan meesha la yidhaha xagirey oo xoolaha iyo dadka baqa rifta aa meeshaas ku weerarnay markaa ku weerarnay waa ka guulaysanay ilaha mahadda iskale waa ka guulaysanay si sharaf iyo cadiimaha uu guulaysanay ilaha garabka hore ka baxa marka maxoogaad ka hesheen markii hore aad weerarka meesha ku qaadayseen inay dadka ku dhibaateeyaan maleeshiyaadku maleeshiyaadku dadka inay dhibaateeyaan xog badanaa laga helaa waa kuwa dadka saraakiisha ama dadka islaamka meel oona ku qarxinaya oo ku faanaya oo dadkii mujaysh mxuahay sargaalkii hadda shahiiday ku faanaya macawisleeya oo hubkiisa dilaya ku ku faanayay ciilkaasi iyo maaragtay howlahaasa nimankaan awdad aadan yeysnayn ayaan tala jeefnay meesha inay degan yihiin awlaa ogeyn rugta waa ku ogeyn weerar hadda oo camuumahoo aa meesha uga saarno xoogana hadda uma isticmaalin ee kaarto iyo waxaa isticmaalnay xeelada aan naqaano onuk waa ku shaqaysano waa garta
markaa u isticmaalnay unugaa u dirna unuka badan ma dirna unug markaa u dirnay waa ku dilna adiga waa ku dilna oonu guulaysanay hora waa u qaadanay dankana waa raacdaynay xeradaa ku aruurinay haddana waa fiican nahay waa guulna yaqaana haysanaa dadkii ay dilayeen waa askari meel ku jiraayen bay shacabka ay qarxinaayeen ummadda say u dhibaateen anu kunajib ugu dhibaateynayna shaydaanlaynahay waa ilaahay oo garabka hore oonu ku jirin wax naga soo gaara ma jiraan oo cijab soo deerbaa wax naga soo gaara ma jiraan guulna yaqaan oo baldaaran oo ilaahay nagu garab galay aa ka gaarnay ummadda nimankaas dhibaateynaya oo ummadda ilaahay ay meel oon hay joogtabay og tahay oo diinta aan kitaab ku lahayn maameelan oo shacabka dhegeysanaya waxaa la rabaa inuu iska oo daradiisa xigto oo sida naftayna iyo nacsigayna hurayno oo u huro oo meel oole meeshay joogaan oo kurufto dadka buriska ku midaa ummadda soomaaliyeed ka codsanayna afarta aad disheen ma maleeshiyaada mase kuwa hogaaminaya horjoogayaashooda ayaa ka mid ah nin macalin sufayr moo mase macalin macalin macalin macalin caadi nin la dhahay macalin hebelkaa wuxuu macalin yahay ma naqaane ummaday ku dambaajiyaan oo naagahana waxbara ciidanka meeshan haysto jabhadda haysto caamo sargaal ha ku ah meesha aa ku jira oo beegsahayno xogii xogtiisala asiga ku socono waa ku dhintay waryaa howlgalkaasuu ku dhintay waa ku dhintay waa ku dhintay si taliyihii meesha haystay iyo ku-xigeenkiisi waa ku dhinteen iyo laba askari waa wadankaas sawradda oo soomaaliya meel oona hay joogto oo adiga amba mudug galgaduud amba shabeeloodinka hoose amba jubbooyinka meel allaale meeshay joogaan maaha anuku ma maarata dawladda iyadaan la shaqaynaa aan dagaalka geli karno amba nimankaas inaan ku aragno inaan ku dilno waa naga baan tahay oo anuku hadda niman usoo duubtay oo midnaba inay caways ka dhaafaan ba aan rabinaan nahay oo dheedeen loogama cadoo waxay ilmahayna iyo deeqayna u basheen ay maarata noo soo barakacsheen hadee ninka gurigiisa markaa ka haysato oo na siinaa inaan kula hurida rabto isaguna u inuu kaa maqnaada aa rabto waa sharaf xumo waana nasiib xumo marka nin gurigiisi la haysto maaragtay gurigiisi lagu raaxaysanayo ilmihiisi lagu dheelaayo dadkii qaraabada iyo dadkii shacabka iyo dadkii miskiinka culamadii lagu doorinaayo inuu fadhiisto waa nasiib xumo marka anu kuma qaadan doono shalaa ka goriidnay ilaa goriidkaa goriidnaa wadnaa maalim intaan dhaqaaqi karnana waa dhaqaaqaynaa shaqadana waa wadayna howlgalkiinan shalay galab waa kii ugu dambeeyey kuwii ka horreeyey bal iyagana faahfaahin iga sii kuwii ka horreeyey howlgalkii ku xigay waa kii meesha lalahay cali guriid hadda uku ay degan yihiin oo saldhiga ha ku weerarnay waataa kulayno saldhiggii calankii madoobay kasoo furnay oo qoryo kasoo qaadanay oo ninkana dhaawac nagu gaaray dhimasha nagu gaartay oo halkaan ku xogay howlgalkaasaa ka horreeyey kii ku labaadoo ku xogara intaas waa waa maaragtay waa gaadkaasaa ku jirnay iyo adiga fadhigaas inaa fadhina ay macnaha aana jooganay goormuu qabaya markaa shaqada waa wadnay shaqa militarida markii la gelayo waa una la xeeladee maahana in hore looga geeriyo abeen qoorta qaban laga dhiga maahan marka raggu aqligiisa guuraha aqligayna ku shaqaynaa cid hadda amaamir gaarana siisana ma jirto ururka macawisay markaan nahay oo tali urur leh oo taliya urur leh oo ilaanduun urur leh ilaanduun urur leh hawshaynu waa hawl baldhaaran oo hadda maaragtay awood alla mahadda iska lehe ilaahay xaggiisna allah nagu kaalmey anuguna awood hadda maaragtay inaan muujinaa umalaynayna oo halka halkan ku xigo aa isha addoonka isku jibi biraban halaa lagu jiraa dadkii saraakiila oo unba xabad dumaca noo keena unba codka naga taageera inay hankaan ugu qarxiyaan ay ku faanaan ay macawisnay gaalada waa dilla ay yidhaahaan ee diinta awleynaba ku jirnay wasi dhaqaaqaan aa ka damqanaynay haddana waa wadaynaa intaan wadi karno cid aa maarata u hakeenana ole nimanka nabaddiidkaa oo diinta islaamka ka baxay amiiradooda iyo shayd amiiri allaahe amiirra kuwa ku tilmaamaan inaan saas u beegsanno oo diloo dabargoyno intaasaa ilaahay ka rajaynayna